bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idankuga hayna waxaa kamid ah afar qof oo ku dhimatay god ku dumeeyey ismaamulka moombaasa dowladdu waxay digniin adag ka soo saadhay khiyaanada la xiriirta imtixaanaadka qaranka shaybaarka hay-ada tagadhowrka soomaaliyeedna muqdisho ayaa lagu daafuray waxaana ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda soomaaliya ka tirsan subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo axada sagaal iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo labaatan iyo saddex kusoo dhawaada qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ayaa waxa ay digniin u dirtay cid kasta oo qorsheyneysa inay sameyso waxisdabamarin la xiriidha imtixaanaadka shahaadiga ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka dr raymond omolo ayaa waxa uu sheegay in aan cidna laga ogolaan doonin in ay arday u sameyso imtixaanka waxa uu tilmaamay in qofkii arrinkan isku daya laga qaadi doono tallaabada sharciga ee falkaasi ku habboon omolo ayaa waxa uu dhanka kalena mamnuucay in telefoonada lagu dhex isticmaalo goobaha ay ardayda imtixaanaadka ku sameynayaan sidoo kale waxa uu ka digay in baraha bulshada iyo kuwa fariimaha deg dega ah la isugu diro sida whatsapp telegram signal iyo sidoo kale waxyaabaha lamidka lagu faafiya waraaqaha imtixaanaadka oo faalsaa waxa uu xusay in dowladda ay si dhow ula socon doonto adeegsiga barahan xogayaha ayaa intaasi ku daray in qofkii warqado been abuur ah ku faafiya baraha bulshada si uu ardayda u marin habaabiyo amaba ciddii isku dayda in ay arday u sameysa imtixaanka la saarayo ganaax lacageed oo dhan labaatan milyan oo shilinka dalka ah waxa uu qorshuhu yahay imtixaanaadka shahaadiga ay beri si rasmi ah uga bilowdaan gudaha dalka afar qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen magaalada mombaasa kadib markii uu ka dumay god ay kasoo saarayeen carada guryaha lagu dhisto halka laba kalena weli la raadinayo maxamed cabdi bootaan ayaa faahfaahinaya
meydka afar qof oo ka mid ahaa lix qof oo uu ku dumay deegaanka kasaoniya ee magaaladani mombaasa god ay ka qodeeyeen ciidda dhismaha ayaa lasoo helay habeennimadii xalay ahayd mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ismaamul goboleedka mombaasa uu horkacayay barasaabka mombaasa dowladda ismaamul goboleedka mombaasa uu horkacayay barasaabka mombaasa cabdisama shariif naasir ayaa waxa ay gaareen halka lagu magacaabo bakaasha oo ka tirsan deegaan xildhibaaneedka kasawni halkaasi oo ka mid ah goobaha ciidda dhismaha laga qodo barasaabka mombaasa ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga murugeysan yahay dhacdada galinkii dambe ee shalay halkaasi ka dhacday islamarkaana waxa uu amar ku bixiyey in gebi ahaanba la xiro halkaasi
njia peke yake ni kuhakikisha kwa lori zozote zisiweze kuaccess maeneo haya sababu hata ukaweza kuweka bani utaweka ma, maaskari wangapi tayari leo asubuhi haya mambo yamefanyika saa nane leo asubuhi kumekuwa na kikao na wenyeji kuwaelezea ya kuwa hizi timbo ni hatari leo asubuhi, lakini kuna watu ambao kwamba wenye kuwafanya binadamu wapate na aa, matajiri ambao kwamba wao wanaona ya kuwa kurisk maisha ya watu, kwa sababu timbo za huku itakuwa ni rahisi uh, kuliko kwenda kuchukua mchanga katika maeneo mengine. Hivi sasa hivi barabara na kuna ujenzi mwingi unaendelea katika Mombasa, ndio sababu ya kuwa kuna demand ya vifusi na mchanga huu wote, lakini hakuna njia nyingine. Ni afadhali wale wenye kujenga walipe zaidi ku, timbo ambazo zitumike zitumike ambazo kwamba uh, zinajulikana wazi hazina hatari kwa binadamu. So the direction that I'm giving, Department of Transport is here, Department of Land wako njiani, Inspectorate wako hapa. We have the police and, uh, and team from NEMA as well is here and we have agreed wataanza sasa hivi kuweka uh, vizingiti, hakuna lori kuingia katika maeneo haya. Watoto wadogo hawa ambao kwamba wanatumika kuweza kufanya kazi hizi, hii yote ni tamaa ya matajiri. We will deal na wale matajiri. Nayafanya haya kwa sababu nawapenda. Pale nimepita pale, mama mmoja ananiambia kwa mtoto wake pia karibu alikuwa kwa aanguki, na kweli ni maisha lakini kuna timbo zile zenye kufaa na timbo ambayo kwamba haifai. Hakuna mambo ambayo kwamba tutaulizana hati mambo ya nini, na naregelea tena, nayafanya haya kwa sababu nawapenda. Kama siwapendi, ni rahisi mimi kutoa amri sasa hivi kusema ya kuwa tufunge macho, lakini kitu ambacho kwamba kimepimwa kisayansi ya kuwa hapa ni hatari, mushaelezewa hata mbele ya Mungu. Nyinyi pia watoto wenu kesho watakuja kuwauliza, na tutazungumza na area MCA wa hapa, tuangalie baadhi ya vijana wa hapa tuwachukue kikazi.
afartan qof ee uu ku dumay godkaasi ciidda ay ku qodayeen ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray john mungai xasan katana jafes hare iyo qofka afraad oo ilaa haatan magaciisa la xaqiijin laba qof oo kale ayaa weli waxaa la raadinayaa haraqdooda nolol iyo geeri kadib markii la xaqiijiyey inay goob aad u hooseysa ay ciiddu ay ku xirtay daan manyala wasiirka wadooyinka gaadiidka iyo dhismaha ayaa isagoona halkaasi ka hadlay waxa uu ku adkeeyey dadka deegaanka inay hirgeliyaan amarka barasaabka ismamulgoboleedka mombasa ee ah in gebi ahaanba goobtaasi la xiray islamarkaana aysan ogolaan doonin dadka deegaankaasi iyo weliba sidoo kale dadka ciida ka qodan jira halkaasi inay galaan
langu mimi ni kusisitiza kuwa tuta enforce directive ya mheshimiwa governor ambayo imefunga hizi timbu mara moja. Zilikuwa zimeshafungwa, lakini sasa ametoa tena hiyo oda. Sisi tuta enforce, tutahakikisha yeyote atakayevunja hiyo onyo ama directive atachukuliwa hatua za kisheria. Uh, la tatu ni kuwaomba wananchi ni kuwa tuwe waangalifu. Uh, sehemu hizi ni sehemu ambazo wakati wa mvua zinakuwa na changamoto nyingi. Wedha yenyewe bado haiko stable kwa sasa, so uh, tafadhali tusaidianeni tu avoid kuchimba uh, aidha ni saruji ama vyoo ama visima kwa sasa, na ukichimba tafadhali uwe uko na vibali kutoka kwa serikali ya kaunti.
maxamed bowtaan warbaahinta star deegaanka kisawni magaalada mombasa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka susan wafula ayaa waxaay digniyeyn u dirtay shakhsiyaadka qaab qandaraaska ah ay dowladda kaga kireysay qalabka caafimaadka waxay xusteen shakhsiyaadkan ay halis ugu jiraan in lagala noqdo qandaraasyada haddii aynan si wanaagsan u maamulin qalabka caafimaadka wasiiradda ayaa intaasi ku dartay in koy soddonka bishan uu ku beegan talaadada ay shatiyada lagala noqon doono shakhsiyaadkan haddii qalabka ay ku shaqeeyaan aan ee loo adeegsan sidii looga baahnaa wale ambao tumepatia hii kazi ya managed equipment services. Ukijua equipment yako iko hospitali na haifanyi, hakikisha inafanya, haswa yule ambaye wa dialysis pale yuko, kwa sababu najua hii ni media na atani, atanisikia. Mbili kati ya tano ndio zinafanya kazi. Kufikia Jumanne wiki ijayo, lazima hizo dialysis zingine tatu ziwe zinafanya kazi, la sivyo avunge virago, akwende tulete mtu mwingine ahudumie watu wa hapa pwani.
Sisi kama serikali tumetenga pesa ya kutosha kwa mambo ya afya, na nashukuru leo hii pia umetuzindulia rasmi Community Health Promoters ambao pia serikali ya Mheshimiwa Daktari William Ruto kupitia wizara yako wameonelea pia waongeze mkono pale.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
munaasabad xariga looga jirayay shaybaarka hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda waxyadeeda ka tirsan gudoomiyaha hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda shaybaarkan taya dhowrka uu u leeyahay soomaaliya iyo badeecadaha soo gala hay-adda taageerka soomaaliyeed waxaa sharaf weyn u ah in ay maanta hirgeliso shaybaarkan oo xooga saari doona baarista badeecadaha dalka soo gasha si loo xaqiijiyo waafaqsanaanta badeecadaha ee halbeegyada qaranka kuwa gobolka iyo kuwa qarankaba shaybaarka oo ah mid haysta aqoonsi caalami ah waxa uu la jaanqaadi doonaa halbeegyada caalamiga ah wuxa uuna ganacsatada soomaaliyeed u fududayn doonaa in ay helaan natiijo deg deg ah ayna ku kalsoon yihiin hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waxa ay ballan qaadaysaa in ay fududayso isku socodka ganacsiga iyada oo gudanaysa waajibaadkeedu qaran kaas oo ah in ay tayada badeecadaha kor loo qaado ganacsatada soomaaliyeed markii dhibaata dhacdo ama la isxamanayo waxaa la dhahaa wax dhacay keenaan wax saasay keenaan laakiin dadku iyagaa iska qaab daran maahine annaga wadamo hore u maraan la hesh aan wax ka soo gadanaa badeeco fiicanna waa keensanaa laakiin soomaali xan lagama dhaafi karo marka barnaamijkaani annaga waxuu faa'iido noogu yahay horta xantuu naga reebi doonaa inaan nala dhihinba wax dhacay keeneen wax dhacay hadday keeneen hay-addaa raalli ka awaay marka hay-addaa laga rabaa markaa waxay ka dambeeya inay ilaaliso marka annaga marka waxay noqonaysaa wixii fiicnaa oo keeni jirnay iyo markhaati furkee hay-addii oo teedhowrka iyo wasaaraddii ganacsiga haddaan isla helno waxaa la ogaanaa dalkaani in weydarka uu kharibayay iyo in ay ganacsata kharibaysa markaasaa la kala ogaanaya insha allah haddii la iraado guud ahaana hay-addan inay howl gasho waa wax ka dhinaa waddanka in la waafajiyo badeecadaheenna standardka waddanka uu leeyahay ama rijinka watan caalamkana waa muhiim waayo dowladda mas-uuliyad baa ka saaran badqabka bulshada Ee, marka laga hadlayo tayaduna maaha in la kontaroolayo daawo iyo cunto keliya wax oo dhan baa la kontaroolaya waxay rabaan ha aadaan ujeeddaduna waxay tahay in standardkaas aanu aanu ka daba tagno waaye dabcan ee, mashruucu waa bilow kadib muqdishaa lagu bilaabayaa Ee, waa caasimadii waa run laakiin waxaan rajaynaynaa in dekedaha ay ka howlgasho marka hay-addan runtii hay-ad loo baahan yahay waayo muhiim ah waa u mahad celinaynaa siday xafiiska u boobsiiyeen wax kastoo cusub barakadeeday wataan annaga marka kastamkaa joognaa broblemka waxaa ognahay eh, heesta ganacsatadayna runtii waxaa aada loogu baahi badan yahay imboortiga imaanaya exboortiga ka daran sidoo kale wasiirada badaroolka iyo ganacsiga ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay muhiimad weyn leedahay amaba uu dalka soomaaliya u leeyahay taya dhowrka iyo sidoo kale hirgelinta shaybaarka taya dhowrka sidoo kalena ay si dhow la socon doonaan howlaha la xiriira badqabka bulshada iyo badeecooyinka soomaaliya lasoo gelinayo inay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo waxaan aaminsanahay eh, hay-addan tayadhoorka soomaaliyeed eh, waa hay-ad een, muddo la sugaayo runtii yacni sida la sheegayo anigu ma ma dhihi kari ma xaqiijin kari daawooyin dhacay in la keeno gabayara igu qabsanayo laakiin yacni dee warka waa war jira waayo soomaali oo dhan ay og tahay in wax dhaca daawada keliya ma ah xitaa yacni biraha ugu yar biraha la keeno waddanka xitaa tayo dhowr in lasoo marsiiyo waayo oo tayadooda la haayo ganacsatada saaxiibaan la nahay anaga haddaan wasaaradda ganacsiga nahay een, sida uu washington soo jeediyey iyo saaxiibkay cusmaanba ganacsatada si dhow aan la shaqeyn doonaa ilaahay idinkiisa ganacsatada iyo hay-adduna isma soo gaari doonaan oo anaa u dhexeeya ilaahay idinkiisa marka waxaan leenahay waxaan idinka rabnaa ganacsatada keliya waxa waaye inta ay ku bix inta macnaha marka ay geeyaan dekada bambaaso markaad wax ka dejinaysaan inta inta laydinka rabo un baan idinka rabnaa annagana ilaahay idinkiisa dabcan ganacsatadu waa nila qaadatay inaan badbaadino bulshadan caafimaadkeeda iyo badqabkeeda Ee, in badan baan wada fadhiisanay waana nala qaateen runtii aadaan u wada shaqaynaa waan uga mahadcelinaa runtii mana dhibtoon doonaan inta aan wasaaraddaas joogo haddii ilaah yidhaahdo waa si dhow aan ula shaqayn doonaa hay-adda taya dhowrka ah ee dowladda soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa waxa ay ganacsatada qaybahooda kala duwan fareen in wixii ka dambeeya sagaalabaatanka bishan oo maanta ku beegan aan laga aqbali doonin badeecado aan wadan shahaadada waafaqsan shixnada ay dalka soo gelinayaan ciddii lagu qabtana ganaax la saari doono ugu dambeyntiina ugu yaraan saddex qof oo falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerar xalay ciidamada israa'iil ay ka geysteen daanta galbeed wakaalada wararka falastiin ee waafa ayaa ku waramaysa in qof dhalinyaro ah lagu toogtay xerada askar ee magaalada nables waqooyiga daanta galbeed qofka labaad ayaa lagu dilay magaalada badrima ee dhanka waqooyi kaga beegan ramala halka qofka saddexaadna lagu dilay degmada taamuun ee ka tirsan magaalada tubas